khilaafaadkii uu markaada galay fakharaja waxaa baxay biqowlinaa odhaahdana markaan nidhi almustaqriqu lijamiici afraadihi markaan nidhi waxaa baxay maa laa yatanaawalu ilaa waaxidan maa lafdi ayaa baxay laa yatanaawalu aan qaadanaynin oo uusan gelaynin ilaa waaxidan hal mid mooyaane hal fardi unbuuba qaadanba wax kale maba qaadi karo waa weel macnaha waxa wey gudayar wey waa weel gudayaroo hal shay bisuu qaada masalan kalcalam asmaaulaclaam oo kaleeto asmaada calamka la yidhaahdo wanakira iyo nakiradoo fii siyaaqi lisbaati hadal oo sugan oo aan nafyi gelin yacni waxa weeyaan gadaashi dhacday yacni hadal waxaa ka hormaray nafyi ah hadal waxaan ujeedaa musbat ah oo nafyi uusan gelin ayaa macnaha dabadiisa dhacday ka qawlihi tacaala yani abwaabtan oo dhan marka dilyaalaatulalfaad laleeyahay naxwaadan ka baxaynin yani waxa weeyaan luqa ka lug bixi maysa haddaadan marka luqada markii hore ilmaam ku lahayn abwaabtan saaad u fahamta oo iska adag sidaa daraaddeed baan hadda hore idin tilmaamay in macnaha waxa weeye carabiyadu ay tahay yani waxa weye um lculuum culuumta hooyadeed wey cilmi kasta iyadu u baahan yahay cilmi kasta muftaqar ilayha laakiin iyadu culuum badan bay ka maaranta ayb wاnakirati fi siyaaqi nafyi ka qawlihi tacaala oo kaleeto fataxriiru raqaba yani facalayhi taxriiru raqaba qoor inuu xoreeyo ayaa dushiisa facalayhi taxriiru raqaba markaad tidhaahdo hadalkaasi man manfiba mise waa musbat waa musbat weye nafyi ma gelin musbat hadduu yahay raqaba oo macnaha nakira abaa daba dhacday nakiradaa daba dhacday ma faa'iideyneyso cumuum ee waxay faa'iideyneysaa khusuus marba hadday hadalkay daba dhacday uu yahay musbat yahay marka waxaa lagaa doonayaa fatfa calayhi taxriiru raqaba marka la yidhi maqooro oo dhan xore baa laga fahmaya maya maxaa laga fahmayaa hal qoor ah hal addoon uun xore baa laga fahmaya oo addoonku ma mid keliyeeto oo gooni kugu cayinan oo faarax xore miyaa layidhi maya addoommada uun adduunka ka jira mid ka mida uun qabso wey iyadii calamku saasay ku keelgadsan yihin iyadii calamku calamku shaksigaas si gooniya kugu cayina hebel baa lagu dhihi laakiin nakirada oo fii siyaaqi lisbaada waxay kaga gedisan tahay wax badan baa kuu banaan laakiin waxaa badaanee kuu banaan hal unbaa kaaga banaan waxaa badaan baa lagugu dhex sii daayey laakiin mid uun ka dooro waay mid uun ka dooro iyaduna markaasi waxa weyaan musbatu waxaan ujeedaa yani caam ma ah waa midaan ku miaalinaynay idrib rajulan meesha uu ku leeyahay si aad u fahantaan maala nakira fii siyaaqi lihbaat haddii nakiradu hadal nafyi uu galay uu ka hormaro oo hadal manfiya ay daba dhacdo nakiradaasi waxay noqon doontaa cumuum bay faa'iideyn doontaa maalan waa inagii soo marnay walaa yadlimu rabbuka axada axadan waa nakiro wey walaa maxaa ka hormaray walaa yadlimu nafyi baa ka hormaray hadalka ka hormaray waa nafyi oo laabaa gashay axaddan marka waa caam maala mihaal tawdiixiya waxaa tidhi fi daari rajulun guriga nin baa ku jira ma laga fahmayaa rag badan baa ku jira rag oo dhan baa guriga isugu yimid ma laga fahmaya hal nin baa guriga ku jira wey hal nin baa guriga ku jira haddii laakiin aad tidhaahdo laa rajula fi daari haddaad tidhahdo ka war ninnaba kuma jiro wey ninnaba kuma jiro xukumkaa ay faa'iideynayso waa rajul iyo rajul halka tii horeana rajul baahe tanna waa rajul waa nakiriya nakiro laakiin nakirada hore waxay ahayd hadalka ka hormaray baa musbat ah sidaa daraaddeed ayayna cumuum faa'iideynin midda dambe laakiin hadalka ka hormaray baa manfi ah sidaa daraaddeed bay cumuum faa'iideysay saas way macnaha ayib fataxriiru raqaba liannahaa maxaa yeelay liannahaa iyadu nakirada oo fi siyaaqi nafyi ah laa tatanaawalu ma qaadanayso oo ma gelayaan jamiica alafraadi ma qaadanayso calaa wajhi shumuuli weji ay kulli wada qaadanayso yani uma gelayaan wainamaa tatanaawalu waxay qaadan un waaxidan mid oo hayra mucayanin aan cayinayn mid kuwo fara badan ku dhex jira oon gooni kugu cayinayn laakiin calamku muxuu qaadanayey waaxidan mucayanan saasay ku kala gedsan yihin labadooduba macnaha waa khusuus bay faa'ideeyeen macnaha cumuuman faa'ideeyeen wakharaja waxaa baxay biqowlina odhahdana an bilaa xasirin maabaa baxay yatanaawalu qaadanaya jamiica afraadihi maca xasrin ilan bilaa xasrin buu ku yidhi maca xasrin buu laakiin afraaddiisa o dhan wada qaadanaya ka asmaa ilcadad oo kaleeto wey mia oo kale wa alfin iyo wanaxwiha wixii lamid naxwiha wixii lamid yacni waxa weeyaan afraad badan baa gudagelaysa oo ajzaa badan bay qaadanayaan oo ajzaadooda waxba kama tegayaan laakiin ajzaadoodi iyo afraaddooda kooban oo cadad ku kooban caam lama yidhahdo marka caam lama yidhahdo masalan haddaa idhaahdo haddaa idhaahdo waxaan xoreeyey addoonkaygii addoonkaygii baan xoreeyey iyo haddii aan idhaahdo wax addoona ma xoraynin soo farqi ma dhexeyn addoonkaygii baan xoreeyey waa hadal musbad a way labaduba nakiro wey addoon baan xoreeyey iyo wax aan xoreeyey ma jirto labada hadal waa kala guda wen yihiin waxaan xoreeyey ma jirto markaad tidhaahdo wax alla wax kaa dhacay ma jiro addoon baan xoreeyey markaad tidhaahdo laakiin yacni hal baa soo gelaya hal baa kaa dhacay wax kaleeto laakiin ma soo gelayaan macnaa waxa weeyaan sidaas oo kaleeto ayadana miidaal bay noqon karta intaa haddaan kaga soo baxno tacriifkii iyo qeexitaankii iyo miisaaladiisii haddaan kaga soo baxno halka wuxuu ka gudagelay sheekhu siyaq alcumuum siyaq alcumuum yacni caamka wax hawo lagu taxakumo ma ah wax hawadu taxakumaysa oo ninku ruuxu iska dhigi karo lafdigana caam ah ama uu iska dhigi karo lafdigana caam ma ah ma ahe wax uu leeyahay siiqooyin buu leeyahay yacni yacni wuxuu leeyahay alfaad iyo taraakiib u gooni ah buu leeyahay siiqa haddii ay kelimadu kusoo aroorto caam faa'iideynin haddaysan kusoo orin caam faa'iideynin siyaqii buu marka gudagelaya siyaqu lcumuumi sabcun buu sheekhu alwalu midka labaad maa dalla wixii kutusaa la yidhahdaa cala alcumuumi caamnimo kutusa bimaadatihi maadadiisa kugu tusa dhismihiisuu kugu tusayaaba dhismaha kelimadu ay dhisan tahayba cumuum bayba faa'iidaysaaba mithlu kulli kullun wa jamiicun wa kaafa wa qaatiba wa caama kelimaadkaasi dhismahoodii hore iyo abuurkoodii hore ayaaba waxaa loogu talagalayba inay cumuum faa'iideeyaan marka maadadoodii horeba cumuum bay faa'iideynaysaa masalan waxaa ilaahi subxaana watacala wuxuu yihi kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf ka bixi ma jirtaa marka ma naf baa ka bixi haddii naf aad tidhaahdo kulli waa la wada dhimani oonka idhahdo maxaa daliilu ah ood tidhahdo ilaahay baa wuxuu yihi subxaana watacaala kullu nafsin daa'iqatu lmowt waxaan ku dhahayaa wejigaad u daliishatay sheeg markaasaa waxaad idhihi kullu baa waxay faa'iidaysaa cumuum faa'iidaysaa sidaa daraaddeed wax ka baxayaayay ma uu jiro kulli waa lasoo wada galay istidlaalku sidaas wey marka sidaas macnaha waxa weyaan ku imaanaysaa xukunkan kaata aad ka qaadatay ruuxii yidhahda marka naf aan dhimanaynin baa jirto oo nool waa inuu keeno daliil soo reebay afraaddaa kulludu ay wada qaadatay qayb ka mida ka soo reebay oo yidhi hebel isagu ma dhimanayo haddii aan la haynin sooma aha cumuumkaasaa la wada qaadanaya marka kulludaasaa lagu socon wa jamiici way iyaduna yani ilahi subxana wa tacala uu ka odhanaya waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaamati jamiican ruuxii yidhaahda dhulka qaybaan ilaahay qabdadiisa iyo qabashadiisa gelaynin baa jira waa inuu daliil keeno ruuxuu yidhahda kulli ilaahay dhulka gacanta ugu wada qabani daliil maxaad u haysataa ilahay wuxuu yihi jamiican cumuum bay faa'iidaysaa wax ka baxaya ma jiro saas way macnaha ayib wa kaafa iyaduna waa la mid udkhuluu fi silmi kaafa idinkoo idil aan kala hadhin macna wa qaatilu lmushrikiina kaafa gaalabooda la dagaalamo ruuxii yidhahda gaala lama dagaalami karo oo gaalaan la dili yerin oo lala dagaalami karin baa jira waa inuu keeno daliilka soo reebay masalan wuxuu ku dhihi gaalku hadduu mucaahad yahay oo ballan inaga dhexeeyo lama dilayo ayib maxaa daliil u ah ilaahay baa sidaas yidhi iyo nabigaastaasi waa daliil soo reebay wey kaasuu ka soo reebay gaalka dimiga ee dawladda muslimiinta ku hoos nool sidoo kale daliil baa soo reebay intii kale sooma ah daliilka caamkaabay ku hoos jirayaan kaafatan baa wada qaadatay meejada weelkaasaa wada qaatay oo macnaha ay wada galeen macna wa caama iyaduna sidoo kaleeta wey ka qawlihi tacala ilahay odhahda yidhi oo kaleeta weye innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadarin kulla shayin wax kasta qadar iyo qiyaas baan ku abuurnay kaasi waa mid waa kelimaad luqada asalkeediiba loo dejiyey maadadoodii horeba loo dejiyey inay cumuum ku tusaan alfaad alcumuum bay ka yihiin meel alle meeshay kaga soo arooraan nusuusta cumuumkaasaad u daliishan oo ujeeda xabatu sawdaa dawaaun min kulli daa min kulli daa haddaad tidhaahdo cudur kasta daaway ka tahay oo maxaa daliilu a lagu yidhaahda cumuumka kulli baad dhihi ruuxuu yidhaahda cudurro ayna daaweynin baa jira waa inaad tidhaahdo ma daliil maxaa khasisay wuxuu ku dhihi yacni xadiidka laftiisa waxaa ku soo aroortay ila saam ayib kaas xadiidkaas soo reebay gartay taas waa kaa garawsaday cudur kale inaysan daaweynaynin maxaa ku tusay marka kaas kar soo reeb laakiin intii kale waa inuu marka daliil keeno sidaas wey macna ayib yani niqaash baa ku jira xadiidka fatxulbaariga aad buu macnaha xaafid uga niqaashaya lakin waxa way miisaalaan baan macnaha idinku keenay ahaani midka labaad oo siyaqa cumuumka faa'iideeya ka mida waxa weeye asmaau shari asmaada shariga asmaau shuruuda asmaada la yidhahdo ka qawlihi tacaala asmaau shuruuda idiin qeexi maayo ka qawlihi tacaala ilaahay odhahdiisii oo kaleeto weeye man camila saalixan ninkii wanaag sameeya falinafsihi naftiisa bay usugnaatay man waa ismu shari wey yani tajsim ficlayn marka man camila saalixan ruuxii wanaag la yimaadaayey falinafsihi mantaasi waa caam wey waxaa gudagelaya shay walba ama macnaha wax kasta oo camal saalixa la yimaado hebel ha noqdo fulaan ha noqdo callaan ha noqdo jinni ha noqdo malaa'ig ha noqdo man camila ayaa lagu taaganya saalixan falinafsihi xukumkaa falinafsihi ah waxaa wadaagaya cid kasta oo laga helay camal saalixa laga helay xaggeen ka faa'iidaysanay man baan ka faa'iidaysanay mantu maxay tahay waa ismu shardi wey ismu shardina muxuu faa'iideeyaa cumuum buu faa'iideeyaa sidaa daraaddeed ima dhihi karaysid yacni waxa weeyaan hebel ama macnaha haweenka ama ragga ama qabiil hebel camal saalixa hadday la yimaadaan laga aqbali maayo naftooda uma sugna ima dhihi kartid maxaa yeelay waxaan taagnahay man oo cumuum ah cid walbaa guda gashay wax ka baxday ma jirto camal saalixa la yimi haddii aad tidhaahdo qoladaasu ma galahayaan waa inaad daliil keento markaas daliilkii khaas soo reebahayay waa inaad markaa keento sidaas haakada miisaaladoo dhan macnaha sidaas ku wada wa qawlihi tacaala ilahi odhahdu yidhi faaynamaa tuwalluu fasama wajhu llah aynamaa tuwalluu dhankaad u jeesataanba fasama halkaa wajhullahi ilahay wejigiisa ahaa yani ilaahi subxaana wa tacaala aayadda ma waxay ka mid tahay baa laleeyahay yani aayaatu sifaat miya mise ma ah salafkaas ku khilaafsan dhankaad u jeesataanba yacni wijhadii laydin amray inaad ujeesataan marka ama dhan kastood ujeesataanba wejiga ilahi baa idinka jira sidaaba macnaha waxa weye labada waana mara maclu shaahidku waxa weeye fa aynamaa tuwalluu dhan walba ood u jeesataanba bidix ha noqoto yani waxa wey galbeed ha noqoto bari ha noqoto jihooyinkao dhan ayaa soo goday caam wey marka sooma wax ka baxaya ma jiro haddaad tidhaahdo hal jiha keliyata in lasu loo jeedsadaa lays amray haddaad tidhaahdo waa inaad keento daliil khasisay oo ahaa maalan fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam daliilkaasaa khasisay baa dhihi ama waxaa la odhanayaa oo aayadda lagu gooni yeelayaa kii mutaxayirka ahaa ruuxa wareere oo qiblada garan waayey fa aynamaa tuwalluu fasama wajhullah kaasoo kale u taalla baa la dhihi karaa macana sidaas wey ayib xaggee laga faa'idaystay marka cumuumka xaggee laga faa'idaystay fa aynamaa ayaa laga faa'idaystay waa min asmaa'i shuruud bay ka mid ismu shardi wey waxaa ka mid la mid matalan yacni wamaa tafcalu min khayrin yaclamhu allah maadu ilan asmaa'u shuruud bay ka mid tahay maa tafcalu wax kastood samaysaan oo khayra ilahay waa ogyahay salaad baa soo geli oo zakaa soo geli oo qur-aan akris baa soo geli oo dikrigii baa soo geli oo tahliishii baa soo geli oo subxaan allah baa soo geli oo adugu dabada uun ka tiri maadaasaa kulli wada qaadanaysa wamaa tafcalu min khayrin waa inuu khayr yahay maadaasaa uu kulli soo gudagelayaan macnaha ayib taasna waa midda labaad wey asmaau shuruud iyaguna waxay ka mid yihiin siiqa cumuumka faa'iidayay ka mid yihiin الثالث مدك السدحات أو يضنا عمومك السيقة السدحات أو عمومك فإذا يساوي وحوي أسماء الاستفهام مثل هذا كله من دخل المسجد فأعطه كتابا ninkii masaajidka soo gala kitaab sii oo aada inta uun madmadow intaad siiso qolada cadcad u diidto tidhaahdo hadhow markaan ku idhahdo war qolada maxaad ugu diiday hadalkaaga hedayaan ka fahmay in qolada uun maaragtay madmadow sii aaditi warkaasi gar miya ninkii masaajidka soo galaba kitaab sii baan ku idhi hadalkaa muxuu faa'iideynayaa ama ha caddaado ama ha madoobaado ama ha dheeraado ama ha gaabnaado ama sidan ha ahaado wax alla wuxuu doonaya ha ahaado nin baa hadduu yahay sii weye macna saas macnaha wax weyn cumuumka lagu sheegayo macnihiisu sidaas wey haddii aad tidhaahdo ood qolo u diidood xukumkii ka reebto macnaheedu waxa weeyaan waad gar daranta daliilna ma helaysid wax daliilaya gar u heli maysa arrinkaa isaga ayib ahaaliu midka saddexaad waxa weya asmaa listifaam asmaada yani wax laysku weydiiyo ka qawlihi tacaala oo kaleeto ilahi subxana watacala oo dhahduu yidhi faman ya'tiikum bimaa'in maciin ilahay hadduu idinka ceshado oo biyihiisa uu dhulka hoos u geliyo faman ya'tiikum yaa idin keenaya bimaa'in biyaa idin keenaya maciinin oo macnaha wax way durduray biyo yaa idin keeni karoo kale faman waa istifaam waa su'aal wey mantaa waxaa soo gudagelaya cid walba alla markaad ka reebtaan yaa kale ma hebel mise hebel mise hebel mise hebel khalqigoo dhan ku dhammee intaad basharka ka bilowdo jinniga mariso malaa'igta ugu dambaysay kulligood waa soo gudagelaya faman ya'tiikum bimaa'in maciin yaa idiin keeni kara waxaa dhihi maalan nebi maxamed salawatu ullahi wasalaamu caleyh tasarufka kownkan waxba kuma laha malaa'igtuna kownka tasarufkiisa waxba kuma laha ma daliil baa lagu dhihi faman ya'tiikum bimaa'in macin baad dhihti yaa idiin keeni kara biyo oo durduray alla markuu biyihiisa idinka macnaha waxa wey dhulka idinka geliy waxaad dhihi marka mantantadaata istifhaamiyada ah ayaa waxay faa'iideynaysaa cumuum faa'iideynaysa malaa'igtii baa soo gashay ambiyadii baa soo gashay awliyadii baa soo gashay cid walbaa soo gashay cumuumkaasi marka wuxuu faa'iideynayaa cid biyo keeni karta inaysan jirin oon alla ahayn subxaanahu watacala sidaas way macnaha ayb midaalka kaleeta iyadana aayadda qur-aanka ku miaaliya maadaa ajabtum lmursaliin maadaa ajabtum maxaad ugu jawaabteen almursaliina kuwii lasoo diray maxaad ugu jawaabteen ilahi subxana watacala gaalada markuu lahadlay yacni maxaad ugu jawaabteen maadaadu maxay soo maxaa soo gudagelaya marka miyaad diideen miyaad ogolaadeen miyaad caydeen miyaad macnaha u hogaansanteen ma sidanaad yeesheen wax kasta wax kasta oo la sameeyo ayaa maadaada soo gelay maxaad samayseen faayna tadhabuun iyaduna waa la mid faayna xaggee baa tadhabuuna aadaysaan yani waa qiyaamada w xaggeed aadaysaan xaggeed ku fakanaysaan ood aadaysaan macna meelay aadi karaan ma jiro waxaa marka su-aashaa soo gelaysa ma kor ma hoos ma midig ma bidix yani waxa weeyaan meelaha oo dhan baa soo gelaya aynada waxaa soo gelaya makaan oo dhan bay shamlinaysaa maaduna waxay shamlinaysaa yani kayru caaqil oo dhan bay shamlinaysaa mantuna waxay shamlinaysaa caaqil oo dhan bay shamlinaysaa saas way macnaha ayib taana waxa weeyaan asmaa ulistifaam wey ta afraadi waxa weeyaan oo macnaha siiq ulcumuumka ka mid ah alasmaa almawsuula asmaada macnaha asmaa almawsuula la yidhahdo mubahamaad baa la yidhahda alasmaa mubahama la yidhahda kuwan oo dhan ka qawlihi tacaala ilahi subxaana wa tacala oo dhahduu yidhi waladii jaaa bisidqi wasadaqa bihi ulaa'ika hum lmuttaquun waladii midka jaaa la yimid bisidqi oo wasadaqa bihi rumeeya qur-aanka ama nebiga rumeeya ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almuttaquuna kuwa cabsada waladii bimacna aladiina oo kale tambiirta yacni kuwa runta la yimaada sidqiga rumaynta la yimaada oo qur-aanka rumeeya runtana la yimaada kuwaasaa muttaqiin ah waladiidaa marka waxaa soo gudagelaya cid walba wax ka baxaya ma jiro ayib in ay cumuum faa'iideynayso waxaa ku tusaya gadaal dambe maxaa la yidhi ulaa'ika hum lmuttaquun waa la jamciyey xaggaana maxaa la soo yidhi waladii cumuum bay marka faa'iideynaysa wax kasta oo shay walba oo la yimaada sidqi rumeeyana macnaha waxa weye qur-aanka iyo nebiga sal alla alay wasalam ayaa macnaha waxa weeyaan qaadan doona muttaqiintaa tilmaantaa muttaqigaa qaadan doona jinsigiisa wuxuu dooniba ha ahaado ayb wladii jaa wladiina sidoo kaleeto wladiina jaahaduu fiina waka qawlihi tacaala wladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana yacni cid walba oo mujaahado laga helo wey nin kasta oo dadaal laga helo ladii ladiina waladiina kuwa jaahaduu jihaaday fiina yani dhexdana yani fi annaga daraaddanada u jihaaday jihaadka waxaa laga wadaa macnaha dadaal bixiya lanahdiyannahum waan hanuuninaa subulanaa jidkana aan ku hanuuninaa cid walbaa marka soo gudageli oo tilmaantaa laga helay sidoo kaleeto ka qawlihi tacaala ina fii dalika lacibratan liman yakhshaa ina fii dalika arrinkaa lasoo sheegay lacibratan ayaa ku sugan yacni cido waano ayaa ku sugan liman cid bay ugu sugan tahay yakhshaa cabsanaya man taawe waxaa soo gudagelaya cid walba oo sifatulkhashya laga helay cid walba oo sifatulkhashya laga helay aayaadkii laga soo warramay way ku waana qaadan ciddii aan khashyo sifadaa laga helinna ma ku waana qaadanayso taas way macnaha marka waxa weeyaan mantaasaa cumuum faa'iidaynaysa maxaa yeelay waa asmaa'u lmawsuula sidoo kale walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi walilaahi ilaahay buu u sugnaaday maa fi samaawaat samaawaadka waxa dhexdooda iyo wamaa fi lardi maadu waxaa iyadana soo gudagelaya wax walba mulkii ilaahi subxaana wa tacaala wax ka baxsan ma jiro samaawaadka iyo dhulka wax alla waxa dushooda iyo hoos gudahooda ku jiraba wax ka baxsani ma jiro maadaasaa faa'iidaysay waxaa la mid a xadiidka nabiga sal ly slam uu leeyay ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuha bail ayun waa ismu usul waay ismu usul ruuxuu yidhahda mid baa ka baxday oo middaa welila-aanta guursatay iyadu nikaaxeedu waa saxiix welila-aan bayna guursatay laabudda waa inuu daliil la yimaado maxaa yeelay ayumaa ayaa waxay ka mid tahay alfaad alcumuum haweeney kasta oo welila-aan guursataa soo gelisa وهكذا فقس طيب صيغة شناد السياق العموم ككمدة وحويا النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام الانكاري يعني النكرة ومدن حقه ركوس الشهيد كلمة نكرة او دعدي في سياق النفي يعني النفي كهر مري هذا النفي كهر مري او النهي ama hadal nahyiya ka hormaray aw ishardi ama shardi baa ka hormaray aw ilistifhaam alinkaari ama istifhaam diidda laga wado ayaa macnaha waxway ka hormaray saddexdaas waxaan ujeedaa macnaha waxa weeyaan afarkaas haddii ay ka hormaraan nakirada kelimada nakirada hadday ka hormaraan waxay faa'iidaysaa kelimada nakiradii cumuum bay faa'iidaysaa misaaladii buu marka kusiin doonaa midda hore ee maalan nafyi markay ka hormartaa misaalkeedu waxa weeyaan oo uu ku misaalin doonaa wamaa min ilaahin ila allaahu ilaahin taas wey maa min ilaahin mid xaq lagu caabuda ma jiro kulli isku soo wada duuduub ila allaahu mooyaane min ilaahintaas ilaahinta ayaa nakira ah nakirada maxaa ka hormartay maa oo naafiya baa ka hormartay waa nakira fii siyaaqi nafyi wey cumuum bay marka faa'iideyn oo xukumkay faa'iideynayso waa cubuudiyada oo loo diido wax kastoo alla ka soo hadhay subxana wa tacala allana loo sugo waxaa soo geli marka kulli cid walbo alla ka soo hadhay subxana wa tacala xaggee laga qaatay nakiradaas nafyigu ka hormaray waxaa la mid ah laa rajula fi daari ninna guriga kuma jiro waa la mid iyaduna waa la mid wahaakada nafyigu ama maa ha noqdo ama laa ha noqdo ama ficil ha noqdo marba hadduu nafyi ka hormaro yani waxa way cumuum bay faa'idaynaysaa saas weyaan ayib taasi waxa weeyaan waa nakiradii nafyigu ka hormaray ta labaadi waxa weeyaan nahyi baa ka hormaray soo ma wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shayan walaa tushrikuu bihi shay-an nakiradu waxa weeyaan shay-anta wey maxaa ka hormartay walaa tushrikuu hadal manhiyaa ka hormaray laadu naahiye wey nakirada haddii nahyi ka hormardo cumuum bay faa'iidaysaa xukunku marka wuxuu noqonayaa shaynaba ilaahi subxana wa tacala wax ugu darina shayguu dooni ha noqdo ama miduu jecel yahay ama miduu neceb yaha ha noqdo dhagax ha noqdo jamaad ha noqdo ama mid xayi ha noqdo malag ha noqdo rasuul ha noqdo walaa tushrikuu bihi shay-an waxnaba saas wey waxnaba ilahi subxana wa tacala waxa ugu darina marka waa nakira fii siyaaqi nahyi ujeeda fii siyaaqi nahyi ayib yani waxay la mid tahay oo kaleeto adoo yidhi oo kaleeto laa tadrib rajulan nina ha garaacin laa tadrib rajula nina ha garaacin macnaha waxa weeyaan ninkuu dooniba ha noqdeen ninaba ha garaacin nina ha taabanin saas macnaha waxa wey iyaduna waa la mid waa nakira fi siyaaqi annahyi ta saddexaad waxa weeyaan annakira fi siyaaqi shardi shardi baa ka hormaray shardiga waa inaga soo mar soo marnay macnaha ayib ka qawlihi tacaala oo kaleeto in tubduu shay-an aw tukfuuhu faina allaha kaana bikulli shayin caliima shay-an taa wey iyaduna shay-an waa nakira cumuum bay faa'iideyneysaa waxaa cumuumka in ay faaid macnaha cumuumka inay faaideyso waxaa keenay waxaa ka hormartay in oo shardiya in tubduu haddaad muujisaan shay-an wuxuun haddaad muujisaan wuxuu dooniba ha noqdee ama ha yaraade ama ha weynaade aw tukfuuhu ama aada qarisaan faina allaha alle kaana wuxuu aday bikulli shayin caliiman tii ogsoon buu ahay yacni shay-an taasaa marka waxay faa'iidaysay shardigu ka hormaray wuxuu ama ha yaraade ama ha weynaade haddaad qarisaan iyo haddaad muujisaanba cilmiga rabbi subxaana wa tacaala inuusan macnaa waxa weeyaan uusan marnaba ka macna ka hoos dhixi karin ilahi waa ogyahay subxana wa tacala shay-an taasaa marka cumuumka faa'iideynaysa oo wax kasta soo gudagaleen maxaa yeelay in shardiyaa baa ka hormartay midda afraadi waxa weeyaan waa nakira oo fii siyaaqi istifhaami alinkaari istifhaamta inkaariga waxaa la yidhahdaa waa su-aal diiddo laga wado hadal asalkiisa diiddo lagu diidaya laga wado laakiin qaab istifhaam oo kalaa lagu keenaya waxa uu keenay man ilaahun hayru اllahi ya'tiikum bidiyaa man ilaahun ilaah kee wey hayrullaahi oo alla aan ahayn kaasoo ya'tiikum idin keenaya bidiyaa'in iftiin idin keenaya hadduu ilahay iftiinkiisa idinka qaato ilaaha kale ee iftiin idin keeni kara ka wey maxalu shaahidku waxa weeyaan man ilaahun waxaa ka hormartay man baa ka hormartay waa istifhaam inkaari ah yacni istifhaam ma aha lama laha ka jawaaba oo su-aal ahaan baa laydiin weydiinayaa oo cidda weydiinaysaa cilmigeedu intuu ka maqan yahay in la leeyahay macnaha noo faa'iideeya maaha ilaan su-aasha asalkeeda waxaadan aqoonin baa laysku weydiiyaa soo maha qolyahan marka in la leeyahay ma aha yacni annagu ma garanayno cilmi uma lihin ilaah kaloo iftiin la imaan kara inuu jiriyo in kale noo faa'iideeya idinku sidaa ma aha su-aashu ma dhacayso oo macnaha istifhaamta asalkeedii ma aha ee waxaa laga wadaa yacni laa ilaaha hayrullaahi ya'tiikum bidiyaa maba jiraba maba jiraba sidaas macnaha waxa weeyaan waa diido istifhaam diida ahaan laga wado wey sidaas wey macnaha macnaha waman adlamu miman iftara cala allahi kadiban oo kaleeto macnaheeda laa axada adlam yani nafyi wey nafyi baa laga wadaayo su-aal lagama wada macna sidaas taasaa waa la yhahda istifhaam inkaari a la yidhahda istifhaamka macnaha dadka lagu diiday marka nakiradu hadday ka hormarto istifhaam inkaariya hadday dabadeeda dhacdo oo ay ka hormarto iyaduna cumuum bay faa'iideysaa sida man ilaahun hayru llahi ya'tiikum bidiyaa'in oo kaleeto yacni cid kaleo la imaan karta marka oo xukunkaasi ay ka dhici karto intiiba macnaha uu ku misaaliyey yacni say isugu xigaan buu misaaladu u kala leeyihi nafyiga maami ilaahin baa iska leh nahyiga walaa tushriku bihi shayin bay leedahay shardigu wuxuu leeyahay in tubdu shay-an buu leeyahay midda ugu dambayso man ilaahun hayru llahina waxaa leh istifhaamta inkaariga tartiibkaasay macnaa u kala leeyihin ayib midda lixaad ama siiqada lixaadi waxa weeye meeshaas yacni nakirada fii siyaaqi nafyiga dhacday oo nafyigu ka hormaray ama nahyigu ka hormaray haddii min lagu jiro oo min laga hormariyo min tijaarada haddii laga hormariyo nafyigii cumuumkii nafyiga ayay sii xoojinaysaa masalan maa min ilaahin baa la yidhi maa min ilaahin maa min rajulin sidaas oo kaleeto mintaasi waxaa la yidhahdaa zaa'ida la yidhahdaa ma ujeeda maa jaa'a min axadin baa tii maa jaa'a axadin way asalku waa faacilkii mintan zaaida la yidhahda marka mintan tadaata haddii marka nakiradii nafyigu ka hormaray haddii min lagu jiro cumuumkiibay sii xoojinaysa waxaa la yidhahdaa cumuumku markaa nas buu noqonaya marka horena daahir wey intaan lagu jirin macna waxaa kaleeto cumuumka uu nakirada cumuumkeedu uu nas noqdaa markii laa yacni nafyiga ka hormaray ay tahay laadii jinsiga afmi jirtay laadii jinsiga afmi jirtay markay tahay iyadana sidoo kale wa ayib halkaa kaga soo baxay iyadana midda lixaad ama siiqada lixaad ilan toddobuu sheekhu kuu tiriyey siiqada lixaad ee iyadana cumuumka faa'iidaysaay waxa weeyaan almucarafu bilidaafa midka lagu macrifeeyey idaafada mufradan kaana ahaaya am majmuucan ama jamc ahaaya ka qawlihi tacaala fadkuruu nicmat allahi calaykum wadkuruu aalaa allah macnaheedu waxa weeye nakirada waxyaalaha lagu macrifeeyo waxaa ka mid a in ismi macrifaa loo idaafeeyo haddii nakirada ismi macrifaa loo idaafeeyo cumuum bay faa'iidaysaa nakiradaasi ama jamc ha noqoto ama mufrad ha noqoto masalan wuxuu ku yidhi fadkuruu nicmat allaahi calaykum maclushaahidku waa nicmat allah nicma ayaa nakira ah allaahi ayaa loo idaafeeyey oo calam ah way ku macrifoobi maxaa yeele nakirada haddii shay macrifaa loo idaafeeyo way ku macrifowdaan marka nicma waa ismi mufrad ah oo nakira allahi marka loo idaafeeye waa ku macrifowday idaafadaa loo idaafeeyey baa cumuum faa'iidaysay almucarafu bilidaafa midka lagu yani lagu macrifeeyey idaafo ismi kaloo mucarafa loo idaafeeyey waxaa la mid a iyaduna fadkuruu aalaa allah midda hore waxay matalaysaa mufradan taasay miaal u tahay oo nicmo a macnaha aw kaana majmuucantuna waxaa iyaduna miaalu ah fadkuruu aalaa allah alaa waa jamc labadooduba macnaha waxaa loo idaafeeyey ismuljalaalaha loo idaafeeyey waxaa la mid ah yuusiikum allahu fii awlaadikum awlaad waa nakiro soo maa oo jamaca kun baa loo idaafeeyo damiir ah way ku macrifoobi marba haddii inta macrifo loo idaafayey ay ku macrifowday cumuumna waa faa'idaynaysaa awlaadikum carruurtiinao dhan way marka waxbaha ka reebi carruurtiinao dhan sidaas way maanaa waxaa la mid a iyaduna haddaad tidhaahdo cabiidii axraarun cabiidii axraarun addoommadaydu waa xor mid laga reebi maayo hadhow haddaad intaad dooddo tidhaahdo maya waxaan ula jeeday uun labaan ula jeeday inta kale reebaan islahaa warkaasi socon maayo yacni waxa weeyaan maxaa yeelay hadalkaad ku hadashay baa cabiidii waa mufrad haddana loo idaafeeyey yaa lmutakalim loo idaafeeyey wuu ku macrifoobay cumuum buu faa'iideeyey addoommadaadii o dhan baa ku tegey macnaheedu sidaas ayib ayadana halkaa inaga ka soo saar yacni midka la macri ku macrifoobay shay loo idaafeeyey ama mufrad ha noqda ama jamc ha noqda ta toddobaadi waxa weeyaan oo iyadana siiq alcumuumka ka mid a almucarafu bial alistiqraaqiya mid lagu macrifeeyey ismi nakiro ahaa oo lagu macrifeeyey alsha yacni istiqraaqiyada la yidhaahdo ee afraaddeeda waxba aan ka tegin mufradan ahaaya markii la macrifaynayey mufradan kaana ahaaya am majmuucan ama mid la jamciyey ahaaya ka qawlihi tacaala asha sideedaba yacni asmaada gasha ee mucarifada la yidhaahdo saddex qaybood mid ka mida wey saddex qaybood mid ka mida noqota inay istiqraaqiye noqoto jinsiye inay noqoto iyo cahdiye inay noqoto saddexdaas wey istiqraaqiyada waxaa la yidhaahdaa asha markay kelimada gasho afraaddeeda oo dhan aan waxba ka tegayn waxaa tihi maalan ina alinsaana ilahi subxana wa tacala suu yidhi ina alinsaana la fii khusrin insaanka oo dhan wax ka baxay ma jiro wax ka baxay nina kama bixin ilaa inta lasoo reebi doono mooyaane oo takhsiis baa imaan doona taa waxaa la yidhaahdaa maalan waxaa ilahi subxana wa tacala wuxu uhi wakhuliqa alinsaanu daciifan alinsaanu ashaasi waxaa la yidhahdaa istiqraaqiya la yidhahdaa wax ka baxaya ma jiro insaan isagoo xoog badan oo ordaaya la abuuray miyaa jira soo kulli isagoo daciifa lama abuuray saas wey wax ka baxay ma jiro xukunkaa ashaa istiqraaqiya la yidhahdaa midna jinsiya la yidhaahdaa oo afraadda oo dhan kama wada ee laba jinsi bay matalaysaa jinsi unbay matalaysaa matalan waxaa tidhi yacni alrajulu afdalu min almar'a alrajulu afdalu min almar'a ninku haweenta iyadaa isagaa ka fadli badan macnaheeda ma waxaa laga wadaa nin kasta haween kasta waa ka fadli badan yahay mise waxaa laga wadaa jinsiga ragga marka la fiiriyo iyo jinsiga haweenka marka laysgarab dhigo jinsiga ragga ka fadli badan raggii oo dhan oo iswata ayaa markan xukunka la saaraya haweenkii o dhan oo iswatana xukunka la saaraya mid mid haddii la yidhaahdo haween fara badan baa ragga qaarka ka fadli badaan doona laakiin haddii laisku duuduubo oo jinsi ahaan markaasaa laga wada jinsiya la yidhahdaa taasoo kaleeto ma ujeedaa yani waxa weeyaan jinsiya la yidhaahdaa macnahaasay marka iyaduna leedahay n midda saddexaadna waxaa la yidhahdaa cahdiya la yidhahdaa asha cahdiyada la yidhahdo waxa weeyaan waxay u qaybsantaa laba qaybood cahdi dikri ah iyo cahdi dihni ah yacni cahdiya waxa la yidhahda shay la isla ogyahay shay aan isla garanayno wey isla garashadaasaa marka laba mid ku imaanaysa ama shay horay inta loo soo sheegay dib asha laga geliyey oo cahdi dikriyaa la yidhaahdaa shaygii hadda aan soo sheegnaan sheegitaankiisa isla ogeyn weeyaan macnaheedu wey maala waxaa tidhi dakhala rajulun fadarabtu rajula nin baa soo galay markaasaan ninkii garaacay maxaa laga wadaa ninkii soo galay baa laga wadaa soo maha fadarabtu rajula ashan dambe ee ninkan gashay waa midii ninkii hore aan ku aan ku jirin weye hore aan usoo sheegnay yn nidhi dakhala rajulun fadarabtu rajula cahdi digriyaa la yidhahdaa waa kaan isla garanayne hadda kahor aan soo sheegnay wey midna cahdi dihniyaa la yidhaahdaayo qalbigaad iskala garanaysaan lama soo sheegina laakiin qalbiga ayaad iskala garanaysaan macnaa waan isla wada naqaanaa kii macnaha isaga ahaa saas macnaa wey cahdi digri iyo cahdi dihniyaa la kala yidhahda cahdiyaa kulli isku casha iyadaa la wada yidhahda macnaa saddexdoodaba saddex ugun bay kala qaadan doonaan istiqraaqiyadu cumuum bay faa'iidaysaa cahdiyadu way u dhaxaysaa tanna way noqon tanna way noqon jinsiyaduna cumuum maba faa'iidaysaba tafsiilka laguu sheegahayey ee laguu sharxayey cilmu usuul calaaqada meeshuu kala leeyahay halkaas wey sheekhu marka intaasu kuu sheegi oo hadalka soo socda kugu sheegi doonaa asaabicu midka toddobaad waxa weye almucarafu midka la tacriifiyey bial lagu tacriifiyey lagu macrifeeyey ashii alistiqraaqiyatu ashii alistiqraaqiyati ee macnaha waxa weye afraaddeedu dhan koobaysay mufradan kaana ahaya am majmuucan ka qowlihi tacaala wakhuliqa alinsaanu daciifa xukumkaas oo abuuridda lays abuuray dacfigana laysku abuuray ah waxaa soo gelaya insaan oo dhan xaggee laga faa'iidaystay ashaas insaanka gashaa laga faa'idaystay maxaa yeeley ashaa waxay tahay istiqraaqiya wa qowlihi tacaala waidaa balaga alaطfaalu minkum alxuluma falyasta'dinuu kama sta'dana aladiina min qablihim hadday carruurtu gaadhaan oo idinka idinka mid a hadday qaan gaadhaan ha idan dalbeen guriga markay soo gelayaan kuwa iyaga ka horreeyey ee ka waaweynaaba siday u idan dalbeen saas way macanaa maxalushaahidku waxa weyaan alaطfaala waidaa balaga alaطfaalu carruurtii hadday gaadhaan carruurtaa carruur o dhan baa soo gelaysa lab iyo dhadigba wiilal iyo gabdhaba waa soo gudagelayaan ma ujeedaa mana ka baxayaan maxaa yeelay alaطfaal asha ku jisaa waxay tahay istiqraaqiyo wey ama kuwaad dhasheen ha noqdaan ama kuwa aydan dhalin oo macnaha dariska kasoo wareegay ha noqdeen alaطfaal baa la wada yidhaahdaa alaطfaal ayaa la wada yidhahdaa ashaasaa kulli wada qaadanaysa manaa istiqraaqiya la yidhahda wa ama almucarafu bial alcahdiya kaas hasaa waa tii istiqraaqiyada ahayd wey tii istiqraaqiyada afraaddeedoo dhan wada koobaysa wey xukumka fardi fardi bay u qaadanayaan wa ama almucarafu bial midkii lagu macrifeeyey bial alcahdiyati ashii cahdiyada loo nisbeeyey ashii laysla garanayay shaygay gashay fa inahu isagu bicasa bixasabi almachuudi midkaa laysla garanayo kolba siduu yahay wey midkaa laysla garanayo ee ashan dad ay u noqonayso hadduu caam yahay caam bay noqon hadduu khaas yahayna khaas bay noqon sidaas wey bixasabi almachuudi midkaa laysla garanayo ama laysla soo sheegay ee sheegitaanka layskula garanayo ama qalbiga laga wada garanayo kaasi kolbaa xukumka uu leeyahay hadduu caam yahayna caam bay noqona asha cahdiyad hadduu khaas yahayna asha waxay noqonaysaa khaas bay noqonaysaa cahdiyad fa inahu midkaasi bixasabi almachuudi midkaa laysla yaqaano ee ashu ay macnaha u noqonayso kaas kolba siduu yahay ayay noqonaysaa fain kaana hadduu yahay bixasabadii buu sii macnaa faahfaahinaya fain kaana hadduu yahay marka midkaasi machuudkii caaman hadduu yahay falmucarafu midka la macrifeeye ashu gasayna caam wey isaguna caam uu markaa isaguna noqonaya macnaheedu waxa weeye waxaad tidhi yani darabtu rajulan ma isaga ku midaalin doono waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii khaaliqun bashara min tiinin faida sawaytu wanafaqtu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun cahdi dikriga wey macnaheedu waxa weeyaan horey waxaa lagu soo sheegay waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati malaa'igtuu rabbi ku yidhi subxana wa tacala aayaddu say soo socotay waxay tidhi haddana fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii horay loo soo sheegay way sujuudeen ashan marka almalaa'ikatu ku jirta waa cahdiye wey maxaa yeelay waxay u noqonaysaa oo ashu macnaha tacriifinaysaa malaa'igtii hadalka horey loogu soo sheegay waa cahdi marka dikri awey cahdi dikriya wey ayib hadalkii malaa'igta hore soo hormartay ma caam baa mise waa khaas marka waa caam wey malaa'ig oo dhan baa macnaha soo gashay ashantadaata cahdiyada marka waxay faa'iidaynaysaa cumuum bay faa'iidaynaysaa maxaa yeelay shayga ka soo hormaray ayaa cumuum faa'iidaynaya shayga machuudkee laisla garanayay ee malaa'igtaa lasoo sheegay ah ayaa cumuum ahaa macnaha caam ahaa macnaha sidaas weyaan wain kaana hadduu yahay ka la macrifeeye khaasan hadduu yahay midka manaa machuudka ah ee laysla garanaya hadduu khaas yahayna falmucarafu midka la macrifeeye ashu ay gasayna khaasun way isaguna mihaalu lcaami qawluhu tacaala weye id qaala rabbuka lilmalaa'ikati inii khaaliqun bashara min tiin faidaa sawaytuhu markaan simo basharkii aan abuurahay dhoobadka ka abuurahay oo wanafaktu bihi min ruuxi ruuxdaydana aan ku afuufo faqacuu lahu saajidiina dhaca idinka u sujuudsan fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii hadda ama rabbi subxaana wa tacaala uu hadalka u jeedinayey malaa'igtii hadda lasoo sheegay fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii baa sujuuday kullum dhammaantood ajmacuuna iyagoo idil oo waxba ka hadhin mihaalu lkhaasi khaaska cahdiga asha cahdiyada ah ee cumuumka aan faa'iidaynayna khusuuska faa'iidaynaysa iyaduna mihaalkeedu waxa weeyaan qawluhu tacaala kamaa arsalnaa ilaa fircauna rasuulan facasaa fircawn rasuula waa arasuul iyo rasuul kamaa arsalnaa sidaan u dirnay ilaa fircawna rasuulan ugu dirnay rasuulan waa hal rasuul sooma waa nabiyullaahi muusa facasaa wuu wuu caasiyey fircawnu fircawn alrasuula rasuulkii lasoo sheegay buu caasiyey rasuulka lasoo sheegay ma caam buu ahaa mise khaas baa marka khaas buu ahaa alrasuula asha ku jirta ay marka khaas khusuus bay faa'iidaynaysaa maxaa yeelay kii laysla garanaya lasoo maray ayaa khaas faa'iidaynaya macnaha tii horena mithaalkii caamka ah wa ama almucarafu halkaana midii cahdiyadeed kala soo cahdiyadu macnaheedu waxa weeyaan marka lasoo duuduubo shaygaa machuudka ah hadduu caam yahayna cumuum bay faa'iideyn shaygaa machuudka laysla garanaya hadduu khaas yahayna khusuus bay faa'iideyn intaa iyada kaga soo bax warkeeda waama almucarafu midka la macrifeeyey bial lagu macrifeeyey allatii ashaasoo libayaani ljinsi jinsi caddayntii usugnaatay yacni jinsi duuduuban bay ku dhacaysaa isagoon mid mid loo kala qaadqaadin jinsu nisaa oo kale jinsu rijaal oo kaleeto ma ujeedaa yani sidaasoo kale ayib middaa iyada wa ama almucarafu ismiga la macrifeeyey bial lagu macrifeeyey allatii ashaasoo libayaani ljinsi jinsiga caddayntii usugnaatay falaa yacumu ma uu camimayo alafraada afraaddiisa ma wada camimayo afraaddiisa iyo ajzaadiisa ma wada qaadanayo faidaa qulta haddaad tidhahda maalan alrajulu raggu khayrun waxay ka khayr badayiin min almar'ati haweenka aw amase alrijaalu raggu khayrun waxay ka khayr badayiin min annisa haddaad tidhaahdo falaysa almuraadu ujeeddadu ma aha hadalkaa laga wataay ana hada aljinsa ma falaysa almuraadu dhe ujeeddadu ma aha ana kulla fardin fardi kasta oo min arijaali ragga ka midii khayrun uu ka khayr badan yahay min kulli fardin fardi kastaoo min anisaa haweenka ka mid saa lagama wada hadalka ee waxaa laga wadaa wainama almuraadu ujeeddadu waxa weeyaan ana hada aljinsa jinsigan ragga ihi khayrun inuu ka khayr badan yahay min hada aljinsi yacni jinsigan haweenka ah waa markii laysku duuduubo wey maxaa yeele jinsigan ragga ah waxaa ku jira yacni ambiyadii baa ku jirta soo maa ambiyadii baa ku jirta saasi macnaha waxa weeyaan ay markaasi kaga fadli badnaadeen marka duuduub ahaan laakiin nin nin marka la yidhaahdo caaishaa banaankaisa soo taagay yaa isgarab taagi kara marka la yidhahdo mid mid ha laysu garab dhigo raggi iyo haweenkii caaishaa imaan oo khadiijaa imaan yaa isgarab taagi kara marka nin isgarab taagi kara ma jiro saas wey macnaha waxa weeyaan haweenka mid mid marka jinsiga mid mid loo qaadqaado waa laga yaabaa haweenka inay macnaha waxa weeyaan qaybo ka mid a ragga inay ka fadli badnaadaan laakiin markii jinsi iyo jinsi la yidhaahdo jinsiga raggaa ka fadli badan saasaa macnaha waxa weya laga wadaa asha marka jinsiyada la yidhaahdo afraad ahaan kuma dhacdee xukumka waxay wada siisaa ayagoo duuduuban iyagoo duuduuban oon la kala qaadqaadin iyo xukumka bixisaa asha istiqraaqiyadaas soo maaha xukumkeeda fardi fardibu ugu dhici waa inagii soo marnay ina alinsaana khuliqa haluuca ashaa xukumka ay bixinaysahay fardi fardi buu insaanka ugu dhacaya laakiin middan dambe maya saasay macnaha kala yihiin ayib wainama almuraadu ujeedadu waxa weeye ana hada aljinsa khayrun inuu ka khayr badan yahay min hada aljinsi jinsigan haweenka wain kaana haba ahaado qad yuujadu in la helo yani amarkii shanigu haba ahaado qad yuujadu in la heli min afraadi nisaa'i haweenka afraadooda in laga heli mancid huwa isaguba khayrun ka khayr badan min bacdi rijaali ragga qaarkii ee macnaha waxa weeyaan macnuhu waxa weeyaan alrajulu khayrun min almar'a jinsiga ragga ayaa jinsiga haweenka badli badan asha noocaasoo kalea marka iyadu cumuum ma faa'iidayso oo ma lama dhihi karayo mid mid bay ragga uga fadilaysaa haweenka uga fadilaysaa saasoo kaleeta macna halkan wuxuu sheekhu ciwaan ka dhigay alcamalu bilcaam intaa siyaqu lcumuum oo wuxuu kaga soo baxay toddoba ah tirintooda la tiriyaa siyaqu lcumuum oo qaabkaa loo tiriyo kutubta usuulka waxaad arkaysaan ikhtilaaf baa ku jira qaar qaar bay isku darayaan qaar way kala tafriiqinayaan yani waxa weeyaan tirintooda oo toddoba laga dhigo qaar shan bay ka dhigi qaar lix bay ka dhigi qaar cadadkan waa ka badinayaan yani uun qolana way isdhexgelin qaarna way kala tafriiqinayaan sidaas un wey lakin waxa wey cumuumka un intaas maan halkan waxa weeyaan alcamalu bilcaam waan garanay caamkii fahanay caamka ma lagu dhaqmayaa mise lagu dhaqmi maayo muxuu yahay xukunkiisu hadal caama hadduu ka soo arooro shaarica oo xadiidka kusoo arooro ama aayadda qur-aanka kusoo arooro cumuumkii ma lagu dhaqmayaa oo xukumkii wax alla wixii caamka soo gudagelaya oo dhan xukumka miyuu wada qaadan mise qayb baa ka bixi taas way su-aashu halkaasi ka socota wuxuu ku yidhi yajibu alcamalu in lagu camalfalo ayaa waajib ah bicumuumi lafdi lafdiga cumuumka uu kutusayo macnaha uu kutusayo ee ballaadhan in lagu camalfalo ayaa waajib ah xataa yahbuta ilaa uu ka sugnaado takhsiisuhu khasisidiisa ilaa nas kaleeto la helo oo wax ka soo reebaya afraaddiisii afraaddiisoo dhan in loogu camalfalaa waajiba ujeeda maalan waa inagii soo tilmaanay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi faqtulu lmushrikiina kaafa waa caam soo ma faqtulu lmushrikiina kaafa ha caddaado ha madoobaado kan ha ahaado kulli bay wada qaadatay soo ma cumuumkaasi waxaa lagu camalfalayaa kulligii baa la wada marinaya alfaada soo wax alla waxaa soo geli karaa kaafadaasoo dhan ayaa xukunka wada qaadanaysa ilaa laga helo daliil afraadda qayb ka mida kasoo reebaya oo daliilkaa inta aad ka dul istaagayso cumuumku macnuhu keenaya inaad ku calfashaa waajibkua xataa isagoo khaasku jiro khusuuska isagoo jiro oo daliil khaasa khasisaya uu jiro adiga hadduusan ku soo gaadhin oodan weli ogaanin cumuumka inaad ku camal fashaa waajib kuwa intaad khusuuska ka ogaanayso waxaa la mid a maalan yacni waxaad heshay nas aayad ama xadiid qur- macnaha waxa way mansuuq ah waaba la nasakhayba xukunkiisa waa la rafciyey laakiin adiga kuma soo gaadhin naskii kale ee xukunkaa rafciyey naskii naasikhaa kuma soo gaadhin waan u tegi doonaa waxa waajib kugu ah naskaa mansuukha inaad ku camal fasho inta aad ka helayso naskii nasakhay laakiin aadan dhihin waxaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inuu jiro nas khasisaya sidaa daraaddeed lagu camalfali maayo waxaa laga yaabaa wax ku socon maayaan lacalla wax kuma socdaan inta adigu aada dul taagan tahay hadduu nasku caam yahay waa inaad caamnimadiisa u qaadato sidaas weyan macana maxaa yeelay asalku waxa weeyaan cadamu lmukhasis baa la yidhahda lianna alasla cadamu lmukhasisi asalku sidaas naska caam hadduu kusoo aroor asal waxa ah inuusan khaas inaan macnaha nas khaasa uusan soo aroorin asalku sidaas weeye laakiin waxaa laga yaabaa inay macnaha adilo fara badan oo waxaa jirta khusuus oo yani adilo khasta ay kusoo arorto waa inoo waa inoo imaan doonaa baabkaas marka in lagu camal falaa waajiba naska caamka xataa yahbuta takhsiisuhu ilaa macnaha waxa weeye khasisidiisu ay sugnaato maxaa yeelay liana alcamala camalfal lagu camalfalo binusuusi alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada nusuustooda camalfal lagu camalfalaayo waajibun waajib wey calaa maa taqtadiihi sida weliba ay keenayso dilaalatuhaa yacni tusidooda tusideeda alfaadaas shaarica sida ay ku tusayso weliba in loogu camalfalo xataa yaquuma ilaa uu istaago oo la helo daliilun daliil daliil calaa khilaafi dalik sidaas wax khilaafsan daliil kaloo kutusaya ilaa la helo naska shaaricu siduu kutusaya in lagu dhaqmaa waajiba macnaha halkaa iyadana kaga soo bax وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هل كما حكى الله قاعدة اللي هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب معناه ذو حوي نصوص توحد شراء قار معناه ذو عام يهي لكن سبب قوني يكسو أروري أما السؤال قوني يكسو أروري نبي النبي قوي من صلى الله عليه وسلم مركز النبي قلاهيو بدأ مرناه badda markaanu marnana biyaanu qaadanaa biyaha cabitaan iyo cuntaanu ugu baahannahay waana yar yihiin biyaha badda ma ku weyse qaadanaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam huwa aطuhuuru maa'uhu alxillu maytatuhu naska yacni biyihiisu biyaha baddu waa daahir buu nebigu uri sal lla lay wasalam waa daahir baktigiisuna waa xalaal jawaabtu ninku weydiiyena waxay ahayd su-aal buu xadiidku ku yimid oo sababku ku yimid su-aal bay ahayd nin baahday oo xaalatu daruuro galay midda kale su-aashuu weydiiyey waxay ahayd ma ku weysaysanaa nebiguna wuxuu yidhi biyihiisu waa daahir nasku marka waa ka gudawan yahay su-aashii su-aashii waa ka gudawan yahay marka su-aashii miyaa lagu gooni yeeli oo ma waxaa la dhihi biyaha badda kuma weyse qaadan karo ruux biyo kale heli kara oo xaalatu daruuro ilan su-aashay ku timid unbaa macnaha loogu weyse qaadan karaa midda kale weyse unbuu ku soo arooroo ninkuu nebiga weydiiyey weyse unbaa lagu gooni yeeli oo qabays iyo loo isticmaali maayo qaabab kale mise lafdiga nebiga ka soo arooraa la fiirino huwa tahuuru maa'uhu biyihiisu waa kuwa daahira laguna dahaaro qaadan karo maxaa soo gulogalay marka xaalatu likhtiyaar iyo xaalatu lidiraar waxaa soo gudagalay weysadii iyo qabayskii cabitaankii kulli waa soo gudagaleen naska nebiga sal lla alay wasalam laakiin sababku ku soo arooray marka la fiiriyo waa khaas nusuustan fara badan oo noocaasaa jirta marka sabab khaasay ku soo aroori laakiin lafdiga ay ku soo aroortay iyo siiqaday ku soo aroortay waa siiqa cumuum ku tusaysa waxaa la odhanaya marka su-aashu waxay tahay ma waxaa la odhanayaa naskaasi waa khaas oo sababkii iyo su-aashu ku soo arooray baa lagu gooni yeeli mise waxaa la odhanayaa lafdigaasi macnaha uu macnaha soo gelaya uu keenayo ee cumuumka abaa loo qaadanaya mas'aladaasuu ka hadlaya sida raajixana waxa weeyaan sababka la fiirin maayo ee lafdiga soo aroore shaarica ka soo arooray cumuumku kutusaya unbaa loo qaadanaya idaalkale haddaad u baahdaan maalan yani aayaadka dihaarka ku soo arooray maalan adihaar haweeneda macnaha markuu ruuxu dihaaro nin la odhan jiray yani saam muxuu aws ibnu saamit miyuu ahay yani nin saxaabiya saxaabada ka mida iyo haweenaydii haweenaydiisii buu dihaaray markuu haweenaydiisii dihaaray baa waxaa soo degay aayaadka fii suurati almujaadala ee dihaarka ka hadlay ma waxaan odhanaynaa marka aayaadkaasi waxay gooni ku ahaayeen ninkii ay ku soo degeen mise waxaan odhanaynaa nin walbay u yaallaan maxaa yeelay lafdi wada caam midda dambaan odhanaynaa mithaal saddexaad aayaadka maalan licaanka ku soo arooray licaanka asalkiisii haweenaydii iyo ninkeedu markay licaantamayaan sababku ku yimid waxay ahayd su-aal ay nebiga weydiiyeen sal lla alay wasalam ninkii la odhan jiray yacni cuwaymir alcajlaani iyo hilaal haweenooda haweenkoodii wax ku arkeen aayaadka marka fii suurati nuur baa soo degay licaanka ka hadlay ma waxaan odhanaynaa marka raggaa ay ku soo degeen bay gooni ku ahaayeen mise waxaan odhanaynaa nin walbay u yaallaan nin walbay u yaallaan way maxaa yeele lafdigay kusoo arorin baa lafdi caama taasu macnaha waxa way masalada halkaa ka hadlay waidaa warada alcaamu lafdigii caamka hadduu soo arooro calaa sababin sabab hadduu ku soo arooro khaasin oo khaas ah sabab gooni ah su-aal gooni ah ama xadas dhacay oo gooni ah ayuu kusoo arooray ama ruux gooni ah wajaba waxaa waajiba buu sheekhu yidhi alcamalu in lagu camalfalo bicumuumihi lafdiga cumuumku ku tusayo macnaha gudaha weyna uu ku tusayo macnaha ballaarana uu ku tusayo maxaa yeelay liana alcibrata fiiradu waxa weeyaan bicumuumi lafdi lafdiga cumuumka uu ku tusaya weeye laa bikhusuusi sababi sababka khaasnimadiisa la fiirin maayo ee waxa uun la fiirinaya lafdigu macnaha uu keenaya manaha taasaa la fiirinaya ilaa an yadulla inuu kutusa mooyaane daliilun daliil inuu kutusa mooyaane calaa takhsiisi alcaami caamkaas ku gooniyeelidiisa bimaa shay lagu gooniyeelo yushbihu shabaha xaala sababi sababkaa kusoo sababkaas uu nasku kusoo arooray xaaladiisa wixii shabaha uun in lagu gooni yeelo daliil inuu kutusa mooyaane alladii sababkaasoo warada uu soo arooray min ajlihi uu kusoo arooray nasku fayakhtasu markaa wuxuu ku gooni ahaanayaa nasku bimaa yushbihuhaa xaaladaa iyo wixii shabaha macnaha haddii daliil la helo asalka qaacidadu waxa weeyaan saan soo sheegnay laakiin haddii daliil la helo ku tusaya in xukumkan gooni lagaga dhigo sababku ku soo arooray iyo wixii u eg uun haddii daliil noocaasa la helo daliilkaasaa marka la qaadanaya khaas baa marka laga dhigayaa naskii oo cumuumkiisii waa laga soo dhexinaya macna maxaa yeelay daliilkaas dambaa ku tusay macna midaalo badan midaal buu keeni doonaa sheekhu midaal buu keeni doonaa ayib إلا أن يدل إنه كتسمو يعني دليل على تخصيص العام عام كجونيالي ديس إنه كتسم بما شيء لقو جونيالو يشبه شبه حال السبب سبب كحال كيسي يعني سبب كيؤك الذي سبب كاسو ورد وكسو أرور من أجله أو فيختص مركاسو حكو جوني أهاني نسكي بما يشبهها سبب كحال كاسي وحي شبه أي مركاسو كون نقري مثال ما لا دليل على تخصيصه وحا أن دليل لوهين خاصيالي ديسة مثال كيد وحويان آيات الظهار وكلمه فإن سبب نزولها سبب نزول كيدي وحو أو كسو أرورين آيات كاسي كي مادين ظهار أوس بن صامت أوس بن صامت هوين يدي سمركو ظهاري والحكم حكم كنا عام عام وي فيه في أوس عام كيها إيه وفي غيره استقى يعيد كلام حكم كوي الله طيب ومثال ما دل دليل أدل فربنا باجر النبي صلى الله عليه وسلم مركو فاطمة يا علي أسوى قلي أكويري صلاة أكعى أيوغو هرور ده oo ay yidhaahdeen nufuustannadu gacanta ilahay bay ku jirtaa ilahay baa goortu doonana na toosin goortu doonana macnaha wax weeyaan na kicin sida ay ku yidhahdeen nebigu sal lla lay slam waa kii jeeda isagoo akhriyaya wa kaana alinsaanu aktara shayin jadala oo aayaddu gaalay kusoo degtay gaalada murankoodii bay kusoo degtay cali bni abi aalib iyo faadumuna nebigu sal alla lay waslam u deliishanayay xagee bay ka soo galeen waxay ka soo galeen wa kaana alinsaanu ashu soo istiqraaqiye ma ah cali iyo faaduma marka waa galeen nin walbaa galay sidaas way macnaha sidoo kale nebigu sal alay waslam ninkii gabadha taataaban jiray ee ay ku soo degeen aayaadka qur-aanka ina alxasanaati yudhibna sayi'aat yani waxa weeyaan salaaddii mar haddaad tukatayba waa lagaa dhaafay layidhi taataabashadii ilahi waa kuu dambi dhaafay ee uu dhihi jiray nebiga ilahi maaniga keligay baa iska leh nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam bal likulli ummatii liummatii kullihim ummaddaydao dhan baa iskale baa aayaadku isagay kusoo degeen sabab ahaan laakiin nebigu wuxuu yidhi xukumka waa lagula wadaagaa yani kulli adiladaas o dhan waxay kutusaysaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ومثال ما دل دليل على تخصيصه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan kusoo dhex jirnay caamka dilaalaat اlalfaad qeybta caamka ayaan kusoo dhex jirnay waxaan soo gaadhnay mihaal bixintii sheekh uu ka mihaal bixinayey qeybtii ugu dambeysay oo ah ka farcantay qaacidadii ahayd alcibratu bicumuumi اlafdi laa bikhusuusi الsabab laba qaybood buu qaybiyey daliilkaas caamkaa ee ku soo degay sababka khaaska ah haddii aan la haynin wax khasisa oo daliil kale ah sababkuu ku soo degay ama su-aashuu ku soo degay wax ku gooni yeelo oo daliil ah haddaan la haynin alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab wey haddiise laakiin la hayo deliil la helo deliilkaasoo ku tusaya in deliilkan caamka ama naskan caamka uu khaas ku yahay sababku kusoo degay iyo wixii la mid ah wixii u eg sababkaas markaa naskii caamka ahaa khaas baa lagu xambaaraya yacni sababkaa lagu khasisayaa iyo wixii la mid ah oo u eg macnaha saas macnaha mihaalkaasu inoo soo waday wuxuu soo mihaaliyey marka wax sabab khaasa ku soo arooray daliilla aan loo haynin ku khasisaya sababkaas iyo wixii la mid taasuu soo miaaliyey wa mihaalu maa dalla daliilu calaa takhsiisihi wa mihaalu maa shay mihaalkii shaygaasoo dalla daliilu daliilku uu ku tusay calaa takhsiisihi gooniyeelidiisa lagu gooniyeelo sababkuu ku soo degay iyo xaalaadka u eg qowluhu sal alla alay wasalam wey nebigu odhahduu yidhi laysa min albiri alsiyaamu fi safar laysa muusan ahaani min albiri wanaagga ka mid ma aha asiyaamu soomitaan fi safari la soomo yacni socotada markaad tahay soon la soomaayo wanaaga ka mid maaha ayib nasku waa caam marka laysa min albiri siyaamu fi safar safar socotada marka la yahay oo dhan in soonka laga fiican yahay buu nasku kutusaya waxaan kala qaad lahayn marka naska cumuumkiisuu kutusayaa ama soonkaasi ha ku dhibayo ama yuusan ku dhibin oo raaxa iskaga jira ama sunno ha ahaado ama waajib ha ahaado cumuumka nasku uu leeyahay midkaas wey maxaa yeelay sababku kusoo degayna muxuu ahaa marka ilaa nusuus sabab kusoo degtay baynu maraynaa caamna ah fa inna sababahu sababkiisu waxa uu ahaa buu leeyahay ana anabiya sal lla lay slam nebigu kaana wuxuu ahaa fii safarin safar dhexdii buu ahaa safar buu ku jiray socoto fa ra'aa wuxuu arkay zixaaman yacni wuxuu arkay meel macnaha lagu yoonsan yahay yacni laysku cidhiidhiyo laysugu tegey iyo wa rajulan nin buu arkay qad dullila calayhi yacni la dalaalimeeyey mari iyo waxbaa lagu dalaalimeeyey oo dusha qoraxda lagaga daday fa qaala wuxuu yidhi nebigu sal alla alay slam maa haada kani muxuu yahay qaaluu waxay dhaheen saa'imun waa sooman yahay fa qaala nebigu wuxu uhi sal lla lay slam laysa min albiri asiyaamu fi safar marka sababka xadiidku ku yimid wuxuu ahaa nin isagoo socoto a soomay soonkiina ku dhibaatooday oo uu macnaha dhib soo gaadhsiiyey ilaa uu ka gaadhay heer macnaha marya la saaro oo macnaha waxa weeyaan la dado oo uu heerkaa ka gaadhay maxaanan yidhi nasku caam mooyaanoo wuxuu kutusayaa xaalatu lmashaqa wa biduuni mashaqa labadaba uu kutusayaa waa ka guda wen yahay xaalatu lmashaqa keliya kuma tusaya sababku ku soo aroorayna wuxuu gooni ku yahay oo sabab gooni ku yahay mashaquu gooni ku yahay sababka miyaa lagu gooni yeeli marka mise lagu gooni yeeli maayo soon socdaal oo dhan kuma fiicna sababkaa lagu gooni yeeli sababkaa lagu gooni yeeli maxaa yeelay iyo xaalaadka u eg ee macnaha shabbahas oo ah macnaha waxa weeyaan socoto haddaad tahay oo soonka ku dhibayo waa laga fiican yahay inaad soonto hadduusan ku dhibaynin maya maxaa ku tusaya oo yacni waxa weeyaan cumuumka naska burinaya waxaa burinaya nebiga sal alla alay wasalam soomay isagoo socotaa saxaabaduna iyagoo socotaabay la soomeen nebiga salawatullahi wasalaamu calayh haddana maca daalika nebigu uma diidin taasaa marka xadiidkaasaa waxaa laga qaadanayaa kaas laysa min albiri siyaamu fi safar odhanaya inuu gooni ku yahay sababkuu ku soo degay iyo wixii la mid a daliil kalaa la helay marka oo naskii caamka ah ku khasisa sababkuu kusoo degay iyo wixii la mid a haddaan daliilkaa kale kale la heli lahayn nasku cumuumkiisuu qaadan lahaa oo waxaan ku socon lahayn qaacidadii ahayd alcumuumu allafdu bicumuumi allafdi laa bikhusuusi sabab